waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa xarigga ka jaray dhismaha cusub ee xarunta minabaarista ee ciidanka biliska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho munaasabadda xarig jarka dhismayaashaasi cusub ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka biliska soomaaliyeed sareeye guuto sulub axmed filin iyo taliya ku-xigeenka ciidanka biliiska sareeye guuto zakiya xuseen axmed iyo martasharaf kale oo ka socday eedaha caalamiga ah taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed sareeye guuto sulub axmed filin ayaa ugu horayntii sharaxay dhismayaashaasi xarigga laga jarayo isagoona qiray in saraakiisha iyo ciidanka biliiska soomaaliyeed ee ka howlgalaya xaruntani ay yihiin badbaadiyaasha bulshada soomaaliyeed kadib maantay farxad weyn bay noo tahay mudane wasiir inaad nagala soo qayb gasho ood noo xadhig jarto dhismayaashii taliska ciidanka ilaalada walxaha qarxa oo runtii muddo dheer ku soo jiray howlo aad muhiim ugu ahaa qarannimada aan u baahnayn inay helaan talis ay ka duulaan ama shaqooyinka ay ku maamulaan mudane wasiir dhismayaashan aad maanta noo xadhig jirtay waxay isugu jiraan xafiisyo iyo hoy ay ciidanku ay seexdaan iyo meelaha lagu kaydiyo walxaha qarxa ay ciidankan ay ku shaqeeyaan runtii waxaan oga mahadcelinaynaa oo naga taageeray dhismahaas dowladda jabaan iyo waxa la yidhaahdo hay-addan unmas oo muddo dheer intaan anigu garanayaba ciidanka booliiska taageera iyo maaragtay waxqabad buuxa la garab taagnaa maantayna qiimahaas dhismayaasha aad u jeeddo qiimaha badan oo ka kooban maaragtay xafiisyada iyo jiifka iyo qaybo kale oo maaragtay u gaara ciidanku shaqooyin gaara ay ku qaban doonaan haddii allaydmo suurto geliyey ilaahay kasakow inay ayagu sabab u noqdaan inay halkan ka dhismaan oo ciidanku taliskan quruxda badan u yeesho ciidankan mudane wasiir taliskan loo dhisay waa ciidan aan dhihi karno shaqada amni ee ka socota dalka waxay u yihiin lafdhabar waa ciidan tiro yar oo tayo badan waa ciidan aannu isleenahay maantay kooxo ayaga la mid a haddii aan ku soo kordhinno wax badan oo xanuuna oo dadka haysta ama ku soo wajahan ay ka hortegi doonaan ayaa ka fiqi doona dhankiisii wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo goobta ka hadlay ayaa ugu horayntii waxa uu sharaxay muhiimadda ay ciidamada ka hortaga waxyaabaha qarxa u leeyihiin dalka iyo ciidanka biliiska soomaaliyeed waxaa maanta farxad weyn inoo ah inaan muxuu ahaa xarigga ka jarno xarunta loogu talagalay ilaalinta waxyaabaha qarxa ka hortagga ee waxyaabaha qarxa ciidankii muxuu ahaa loo soo tababaray oo muxuu ahaa main actionka ahaa muhiimadda ay leedahay ciidankan main action ama waxyaabaha qarxa ka hortago waa muhiimad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay marxaladdu haatan dalka marayo waxyaalaha ugu waaweyn oo loo baahan yahay muxuu ahaa cadowgu uu muxuu ahaa isku daahaya mar walba inuu dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan dadka ka hortegi lahaa ee loo tababaray ee loo soo carbiyey waxaan ku faraxsannahay maanta inay heleen muxuu ahaa meeshii ay muxuu ahaa degi lahaayeen oo xafiisyadii ay ka samaysan lahaayeen oo deegaankoodii ay ku hagaajin lahaayeen oo qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen ay muxuu ahaa ku kaydsan lahaayeen oo quruxdaan leh aad iyo aad baan maxaa la yidhahdaa yaan yaan ugu faraxsanahay wasiirka ayaa si weyn ugu mahadceliyey dowladda jabaan oo gacan ka geysatay hirgelinta xaruntan oo muhiimad gaara u leh ciidanka biliiska iyo shacabka soomaaliyeed isagoona sidoo kale u mahadceliyey taliska ciidanka biliiska soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha iyo askarta xaruntaasi kuwa oo mar weliba khatar u geliya naftoodii sidii ay u badbaadin lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka iyo saraakiishiisa kala duwan gaar ahaan hay-addan muxuu ahaa taliskan m b b oo aan isleeyahay maxaa la yidhaahdaa waa halbowlaha ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaanna halbowlaha ciidamada qalabka sidoo dhan aan dhihi karo maxaa yeelay dhagarqabayaasha muxuu ahaa sameeyo waxyaabaha dadka ay ku halaagahayaan ee baabuurta muxuu aha ku soo xirhaya waxyaabaha qarxo ee doomaha ku xidhaya waxyaabaha qarxo hadda muxuu ahaa markaan arkayn muxuu ahaa na tusahayeen tusaalooyinka aan ka dhex eeganaynay ee jidadka dhigahaya ee hoteellada dhigahaya ee meel walba dhigahaya dadkii loo soo carbiyey ee weliba maxaa la yidhaahdaa aad iyo aad ee, geestinimada iyo nafhurnimada ee, muujiyey inaan ugu mahadceliyo guud ahaan saas si la eg waxaan rabaa inuu mahadceliyo hay-addii muxuu ahaa naga taakulaysay ee umbos unmas unmas ee, muxuu ahaa oo weliba hadda keliya aan ahayne muddo dheer gacanta ku soo haysay barnaamijkan inaan u mahadceliyo saas si la eg waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda jabaan oo fangaraysay waxaan quruxda badan ee maanta aan kor marnay ee xarigga ka jirnay waxaan leeyahay ayaduna aad bay u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad ciidankan oo ah ciidan naftooda u huray maxaa la yidhaahdaa badbaadada ummadda soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda inay badbaadiyaan ee markii haatan aan aad ula yaabay ay ahayd markii uu askarigu rabay inuu aado maxaa la yidhahdaa meesha miinada ay ku jirto macnaheedu waxaa weeye waa nin toogasho loo soo xiro kale waay sababtoo ah wuxuu soo gashanayaa sida hadda aad ii sheegteen qalab asagu uu leeyahay haddii aad qarxdo yuuse hilbahaadii kala dhumine jawaankaas isaga ah ha laga dhexelo waxaad waxaad naftiinna u horteen ummadda soomaaliyeed waxaad naftiinna u horteen maxaa la yidhahdaa muxuu ahaa calanka soomaaliyeed waxaad naftiinna u horteen bulshada soomaaliyeed taariikhda aan sheegi doonto insha allahu dhanka kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay ku soo gebagabaysay shirka isku duwidda howlaha caafimaadka ee dalka ka oo saddex biloodla ah islamarkaana labadii maalin ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho shirka ayaa waxaa goobjoog u ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimayaasha maamulada dalka hay-adaha taageera caafimaadka dalka iyo martisharaf kale kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu falanqeeyey waxyaabaha wasaaradda u qabsoomay muddadii saddexdii bilood ee lasoo dhaafay qaabkii ay u wada shaqeeyeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda iyo kuwa maamulada dalka iyo wadashaqayntii lala yeeshay he-adaha aan dawliga ahayn iyo qodobo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor guuled cabdikariin ayaa goobta ka hadlay waxaan rabaa muddadii halkan eh, labada maalin ahaa waxyaabaha qudubdhexaadka u ahaa dooda waxay ahayd sida loo hagaajin lahaa isku xirka iyo isu duwidda howlaha caafimaadka dalka iyo sidii maaragta wadajir loogu samey lahaa qorshayaasha eh, caafimaadka hortabinta u leh eh, maaragta muddada shanta sano soo socoto iyadoo lagu saleynaayo diyaarinta qorshaha qaran ee mar dhow dowladdu ay daaha ka rogayso Eh, muddada dhiskaashanada iyo doodaha socday waxaan ku faraxsanahay in isfaham buuxo laga galay Eh, in la sameeyo yacni madallo isku duwid ama isku xir ee ee sektarka caafimaadka ee wax ku ool u ah in si ka hagaagsan kana maxay ahayd waxtar badan sidii hore aan u daadihino howlaha hortabinta ula caafimaadka dalka iyo horumarintiisa intaba Ee, dowladdu gaar ahaan wasaaradda caafimaadka muddadii sanadka ah ee dadaalka ay soo wada ee ku aadanaa isu duwidda ee, adeeg bixinta caafimaadka dalka iyo guud ahaan ee, qaabeynta ama tayeynta caafimaadka dalka waxaa moodaa inuu miro dhalayo maanta in badan oo kamid a bahawadaagteenna iyo hay-adaha nala shaqeeyo waxaa laga yaabaa inay ka goos adeegayeen ama aynan maaragtay aragti cadkaysan muddadii aan howsha soo wadnay ama qaarkood buu shaki ugu jiro dowladdu iyada inta iska daasho iska maaragtay howshaan howsoo dhigi doonto laakiin waxaa naga go-need inaan isbeddel la taabo karno la taabo karo oo maaragtay ku aadan sida loo daadiyo loona maareeyo oo la hortabinta ula caafimaadka dalka inaan wax ka bedelno waa naga go-need dhankiisii wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji oo shirkaasi soo xidhay ayaa khiray inay aad u yar tahay marka loo eego gacanta ay dowladda ka geysato sektarada caafimaad ee dalka arrintaasoo u sababeeyey xaaladda amni ee dalka ka jirta
Een, waxaan rajaynayaa een, wadahadallo iyo discussions miro dhal ah ayaa halkan ka dhacay siina socon doono ilaa maanta Een, waxaa muhiim ah inaan xoojino wada shaqaynteena ee, si loo xoojiyo systemka caafimaadka soomaaliya adeega caafimaadka sida uu ku gaari lahaa dalka soomaaliya oo dhan si aan u wada xoojino dhammaanteen inaan iska kaashan arrintaas waa laga maarmaan sida barstageka ugu dambeeyay aan ka arkaynay sektarka caafimaadka soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay deeqbixiyaasha deeqda ay bixiyaan ayuu ku tiirsan yahay ka qayb qaadashada dowladda aad bay u yartahay inkastoo aan rajaynayno sanadaha soo socdo ka qayb qaadashada dowladda inay kordhi doonto waxaa muuqata hadda saameynta security-ga aynugu leedahay in ay daciifinayso ka qayb qaadashadii dowladda ay ka qayb qaadan lahayd maalgelinta sectorka caafimaadka haddii xal loo helo insha allahu tacaala security problemska jira waxaan rajaynaynaa ka qayb qaadashada dowladeenna inay soo xoogeysan doonto waxaan ammaanayaa sidai saaxiibadeenna ay ugu go-an tahay inay hirgeliyaan alignment roadmapkii aan hore ugu heshiinay siay ugu go-an tahay ayaan ammaanaynaa waxaana sidoo kale muhiim ah in ay nagala qayb qaataan joint annual review-ga oo ay nala xoojiyaan ayadan aad bay muhiim u tahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali